barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo barta aan internetka ku leenahay ee v o a somali com
waa maalin sabti ah waa maalin axada shan iyo tobanka bisha sebtembar sannadka laba kun sagaal iyo tobanka afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna saacadda waa lixda iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir samakaab iyo nuur xasan buqaari
qodobada aan idinkuga hayno barnaamijkeenna waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan ku saabsan doorka dhallinyarada hal abuurka leh ay ku leeyihiin soo noolaynta dhaqanka iyo afka soomaaliga sidii doonni haymaa leh oo hanatay soomaaliya oo aan hoy lagaa oran haddaad helaya saarayso oo hogor nin weyn oo shacbigu lagu hadiidayo oo hamashka maalka iyo naftaba hoy u noqonaysa aan hoosh ka jirin ee baxridu lahanti dhowraayoo qurux lagu hagoogiyey xarago lagugu heeraariyey safar loo haleysay heesaha aan idin haynana waxaa ka mid ah
obsaniyo shiiba ka doorsaday haweenkooda jacaylkooda dhuniyo dhaqashada ka doortay
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa hase yeeshee waxaad hadda ku soo dhowaataan warkii caalamka
wasiirka tamarta ee sacuudiga cabdulcasiis bin salmaan ayaa sheegay sabtidii shalay in weerarkii diyuuradaha aan duuliyaha wadin ee daroon ay maleeshiyada xuutiyiinta ah ku qaadeen laba ka mid ah xarumaha saliidda lagu sifeeyo ee shirkadda aramco ay kala barjoojiyeen wax soo saarkii saliidda ee boqortooyada muuqaalka weerarka aroornimadii lagu qaaday deegaanka abqiyaaq ee bariga sacuudiga ayaa muujiyey dhismayaal kala duwan oo gubanaya sidoo kale muuqaal la duubay galabnimadii ayaa lagu arkay qiiqa dab xoogan oo cirka isku shareeray oo ka kacay meelihii ay duqeeyeen diyuuradaha daroonka ee xuutiyiinta laakiin mas-uuliyiin ka tirsan boqortooyada sacuudiga ayaa sheegay inaysan jirin wax shaqaalo ah oo lagu dilay ama lagu dhaawacay weerarka dowladda maraykanka oo xambaaraysay weerarka xarumaha saliidda ee aramco ayaa ku eedeysay iiraan inay ka dambeyso waxaana ay meesha ka saartay in xuutiyiintu ay ku lug leeyihiin weerarka afhayeenka milatariga yeman ee xuutiyiinta yaxya sarii ayaa sheegay sheegtay mas-uuliyadda weerarka daroonka loo adeegsaday ee sabtidii shalay lagu qaaday goobaha saliidda ee sacuudiga waxaana uu wacad ku maray inay sii xoojin doonaan weerarada haddii xoogaga isbahaysiga sacuudiga uu hogaamiyo ay sii wadaan weerarada ay ku bartilmaameedsanayaan gudaha yeman
shacabka waddanka tunisiya ayaa maanta oo axad ah codadkooda ka dhiibanaya doorashadii labaad oo xor ah oo abi dalkaasi ku yaalla waqooyiga afrika ka dhacda doorashadan oo ah mid dimuqraadi ah ayaa waxaa ku tartamaya ilaa iyo lix iyo labaatan musharax oo laba ka mid ahi ay dumar yihiin waxaana qofka ku guulaysta uu bedeli doonaa beji sayid asebsi oo geeriyooday bishii juulaay ee aanu kasoo gudubnay doorashadan ayaa imanaysa sideed sannadood kadib kacdoonkii guga carabta ee kasoo bilowday isla dalka tunisiya kacdoonkaas ayaa isbedeladii uu ka sameeyey dalalka carabta intooda badan ay noqdeen kuwo guuldaraystay laakiin tunisiya ayaa lagu tilmaamaa in kacdoonku uu u bedelay waddan xasiloon oo tusaale u ah dimuqraadiyadda tunisiya ayaa waxaa gumaystay faransiiska intii u dhexaysay kun iyo sideed boqol koob iyo siddeetankii ilaa ay xorriyadda qaateen bishii maarj ee sanadkii kun iyo sagaal boqol lix iyo kontonkii madaxweynihii ugu horreeyena wuxuu ahaa hogaamiyihii hore ee dalkaasi xabiib burqiiba
duhur wanaagsan mar kale dhegaystayaal halkaaad warkaasi ka dhagaysanaysaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington markanna ku soo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaa magaalada boosaaso kusoo diyaariyey waryaheenna yuusuf maxamuud yuusuf
kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo halla abuurka dhegaystayaal oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada boosaaso waxaan barnaamijka uga hadli doonnaa sidee ayay dhallinyarada hal abuurka leh ugu midoobi karaan in bulshada ay hal abuurkooda uga faa'iideeyaan soo noolaynta dhaqanka iyo weliba afka barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah yuusuf maxamuud yuusuf oo jooga magaalada boosaaso waxaana barnaamijka marti igu ah maantay abwaan cumar maxamuud xasan oo loo yaqaana shoombe kana mid ah abwaaniinta hal abuurka leh ee ku sugan magaalada boosaaso wallaahi abwaaninta bahasha nimba meel buu ka haaneedaayo wacyidirgabayo badan oo dhallinyarada aan ka wacyigeliyey ama aan ku dhiirigeliyey wadaniyadooda dhulkooda inay qabsadaanin way jirtaa waa jeclahay dhallinyarada laakiin waxaa aalaaba diiradda saaraa midnimada guud ee soomaaliya iyo sharaftii iyo karaamadii qaabkii loo heli lahaa aalaaba halkaasaan jeclahay inaan sambari markaan milicsado fogaantaba inaan xaggaa ka eego dhallinyaradana hadee waxaan ku dhibaatooyinka ku dhacaya tahriibaa dhacayaba iyo hooga dhacaya hata sidii gabaga hore aan ku sheegay oo kaleeto waxaas dhallinyaraday ka hadlayaanin barakacaya iska tahriibaya marka tahriibta wax badan baanu kaga hadalay dhallinyarada inta badan ee xilligan ee suugaanta tirisaa iyo dadka hore maxay ku kala duwan yihiin wallaahi wakhtigii hore suugaantu waxay ahayd heerka maanta saxaafaddu ama adeecaduhu ay dalka maanta u joogaan bay ahayd oo maanta isgaarsiinta la helay waxaa wadanka ka ahaan jirayba suugaan wax la isu gaarsiin jiray suugaan suugaantu waxay ahayd waxa dadka lagu kiciyo waxa lagu dejiyo wax warka la isu gaarsiiyo kooban hadda maanta hadaad isku daydo gabay xigmadaysan dadka qaybti maba fahmi karaanba daayarta maba fahmi karaanba oo ujeedka iyo ishaarada uu gabagaanu u socdoba maba keeni karaan maba fahmi karaan marka wakhtigaas horeeto wuxuu ahaa wakhti araare baa la oran jiray oo qabaa'ilka gabayada lagu dhexdhexaaday wax la oran jiray araare maamulo isagaa lagu dhisi jiray qaabka sayid maxamed uu wax ku abaabuli jiray wuxuu ahaa saxaafadiisa joogtada buu ahaa marka intii saxaafadaha la helay sugaantii waxaa moodaa inay xoogaa iska soo yaraatay weliba dhanka gabagu waxaad moodaa hadeer inuuba siiba socdo oo hadeer xagga fanka iyo heesaha iyo dadku ay moodaanba alaaba inay aqlabiyadda saaraan iyo xooga marka laakiin wax badan bay ku kala duwan yihiin abwaaninta hore iyo abwaaninta hadda jooga isku eray maaha isku hal abuur maaha isku ishaaro maaha isku miisaan maaha isku araar maaha hadeer uun yacni magacu unbaa joogahe gabay hadda ma jiro la oran karo markaad fiiriso sida loo badan yahay markaad wax badan abwaaninta aad gabayadooda qiimayso farqi weyn baa u dhexeeyey gabaga abwaaninta horeeto wuxuu ahaa gabay labadiisa eray macnaha weyn ay xambaarsan yihiin oo turjum u baahan marka laakiin hadda abwaanintan dambeeto la tayana maaha iskuna miisaan maaha waa jiraan inin haddee isagu mugle oo dalkiisu laga heli karo maadaama idinku ka mid tihiin abwaaniinta xilligan farakutiriska ah ee dalka jooga inaad dhalinyaradii aad u qabataan tababaro aad ka dhistaan soo nooleynta alabuurka af soomaaliga midinku jiraa qorshaha mase ka wacyigelisaa dhalinyarada kale inaad ku dhiirigeliso inay hal abuurkooda soo bandhigaan aad baa mahadsantaayuusu arrintaas horta nin kasta oo hal abuura oo maanta ama inuu hadda puntland ba joognay reer puntland ah markaad waraysatid way ka guuxaysaa in abwaanintii la isku xiro weliba qolo aan garowa ku arkayo dhallinyaro ah oo mahiigaan la baxay oo habeen meligu casumay aad bay u fiicnaayeen oo dhallinyaro ahaayo weliba qaybtood arday dhalinyaro wax barta ahaayeen marka laakiin abwaaninta aan magaalooyinka u badnayn ama iska tuulooyinka jira oo badda meelahaas kaga jiro yacni way u baahan yihiin way ka guuxaysaa in wax isku xiraa la helo marka waxaad moodaa howlahaas in xagga dowladda ama wasaaradda khuseysa ee wasaaradda warfaafinta iyo hidaa iyo dhaqanku ay ka gaabiyeen qaabkii abwaaninta loo tayayn lahaa ama loo ururin lahaa waxaa dhici karaa xaflado waaweyn inayba abwaaninta joogaan oo kaba qaybgeli waayaanba aan laguba xusin oo soo bandhigi lahaayeen oo ayba meelayba u maraan waayeen oo la tixgeliyo fanaaniin iyo wax noocaasa marka wax badan waxa ku dhacay abwaaninta iska hanjab iyo magaranaysaa sugaantoodiiu dee aan ahmiyad la siin may garatay marka in badan way isu warqabnaa abwaanin waaweyn oo waxtar leh oo hal abuur culus leh oo ka cabanaya maslaxyad ay wax ku sheegi lahaayeen barnaamijyadii macnaha ay ka hadli lahaayeen meeshii lagaga qaban lahaa cid yacni ixtiraamkii iyo karaamadii abwaanku lahaaba aan aan aan xagga maamulka anay moodaa anay ka ka jirin ha sidee marka loo heli karaa marka in dhalinyarada hal abuurka leh laysugu keeno goob isugu yimaadaan oo la wacyigeliyo oo dowladii ay dhahaan gooba anagu aan ku jirno oo dadkaan wax ugu sheegno oo ku baraarujino oo hal abuurkan aan kusoo bandhigno ma lihin sidee loo heli karaa marka abwaane
wallahi dee waa wax fudud oo la heli karo saan aaminsanahay markii kolley laan bay hoos tagaan wasaarad bay hoos tagaan wasaaradda ay hoos tagaan haddii ay yani ay tahay wasaarad u firfircoon oo arintaas rabta hawsheeda inay isu taagto deegaanadu waa kala gobollo waa kala degmooyin gaar ahaan markii puntland hadda ka hadallo oo kaleeto macnaha waa laysu diri karaa gobol walba iyo degaan walba iyagaa laysu diri karaa meel guudna waa laysugu keeni karaa waa wax fudud hal abuur kale haa dhalinyarada abuurkale abwaanin waaweyn baa jirta oo waxtaada ah marka u faa-iideyn kara laysu faafreebo wax laysweydiiyo wax loo diro dhalinyarada mawduucaha laga soo hadlo waa wax lagu dhiirigelin karo laakiin dhalinyaradaas aad bay u firfircoon yihiin waliba qolada mahigaan oo aan garow garow ku arkay aad bay u shaqeynayeen oo isugu xiraayeen xagga wasaaradda laakiin waxaa la rabaa in lasoo fidiyo oo gobolada kale iyo degmooyinka kaleeto iyo la geeyo waxaa la rabaa hidda iyo dhaqanka in baadiyahana laga hadlo dad badda ka hadlana la helo badda qudheedu waa dhaqankeena dadbaa dhaqanka wax u yaqaaneen biriga keliya iyo artiga iyo reer guuraaga iyo iyo iyo iyo geela iyo ariga may fahamtay labada khayraad biri iyo bad baynu leenahay badda qudheeda dad baa ku nool oo ka shaqaysta oo waxay leedahay curuf badan iyo macluumaad badan oo badda ku teedan bay leedahay may garatay mar baa jiray aan ku irsaleeyey dowladdii dhexe ayna ka burburtay dooni doon doontu waxwey waa doon doontaasoo waxwey wax walba lagu guray shacabkii maatadii raggii dumarkii hantidii lagu guray marka dowladda dhexe oo dooni ah baan sawiray sharafteedii layrarkeedii kaamirooyinkeedii waxeedii dadkeedii xambaarsatay ka bacdina markay dhooftay oo lagu yacni barbaaray markii dambeeto degtay marka gaba dheer buu ahaa marka intaa kaaga soo qabto xagga badda doonta ku salaysan waxaan eraya ee sidii dooni haymaa leh oo hanatay soomaaliya oo aan hoy lagaa oran haddaad helaya saarayso oo hogor nin weyn oo shacbigu lagu hadiidayo oo hamashka maalka iyo naftaba hoy u noqonaysa aan hoosh ka jirin ee baxridu lahanti dhowrayo qurux lagu hagoogiyey xarago lagugu heeraariyey safar loo haloosiiyey dhammaan heegan loo noqoyey haweenka iyo caruurta iyo raggood hir u malaynayso hiigsiga dhaqaaliyo dadka horumar loo yeelay hanadka iyo naaquudaha baa loo hanweeyahayee baroosiga markii loo hantiyey wahayay socday amase uu majare uu hubsaday haamadda u saaro haddayse hugunto socodkeeda waa lagu hurdoodaayo horay iyo dib hoos iyo hareer haadadka u daaran halse xamaye goor lagu hodmay bay howlna geliyeenee halkii laga hagaayey iyo hadday boolasha hadlayso shukaanta iyo hadday kala haraan xariggii loo hiigay hayraabka hoosena hadday habay ka keenayso hashkad aan yarayn iyo dhib bay la hakanaysaayee horgalkii watiyo maamuluu hadal uu soo sheegay rabbiyow hiili mooye ma jiro waxaanu haynaaye xidiga haarufta lahaa kolkuu waaxidka hor joogo unkod soo hillaaciyo baddoo nagu habeenowday hulaanjiga dadkuu wada hadlee hoos u wada jeeda ilaa doontii baa xumaatay hulaanjiga dadka u wada hadlay oo hoos u wada jeedaa lujunkii hakaday nasifuu hibasho keenaayee shito huguntay khaylaanku waana herdiyaya oo hindida iyo habsadu mawjaday hirar u yeeleen cawar horor ah iyo nibiri waa nagu hingayaay oo hayidka iyo hoombaradu waana hor ciyaareen oo hebedow gareen raaci waa noo hamaansadee horaadada kuwaa nuujiya iyo hooyadow daran oo halisgeeriyaad bay indhuu la hirdhifayaane hoogeyda maatadu kolbay hiil ka dhigataay ragguna waa habkaasoo kale iyo hogasho waayeele ragguna waa habkaasoo kale iyo hogasho waayeeloo hiyiga iyo qalbiga labada waa ka hamiyayaan oo haadda iyo waxay la hadlayaan dayr hoyaatina ee markay hiistay ee lagu haftay bay dib isu hiifeen oo waa dowladeennii horeoo sii haraaciday allowna hambaqabo maanta waa soo hor leenahay ujeeddada waxaan ka wadaa doontaa waxaan ugu ishaaray doonidee dowladeenni dee quruxda badnayd oo dhan walba sharafta lahay markay dhooftay oo leerarkeeda shidatay brosiga loo dhaqaajiyey waa ka hayraabka hoosena hadday hawey ka keenayso dalool baa galay si waa ka dhibaatadaasaa dhacday libaaxii balaayo hoonbara dadkii xasab barnaamijka hibada iyo halabuurka ayaan isla soo gaarnay ee waxaana marti noogu ah ee abwaan shobe oo deegaanada puntland si guud looga yaqaan ee abwaane ma garanaysaa xilligii aad is oran kadho hal abuurka ugu horreeyey waa tirisay iyo waxa uu ku saabsanaa wararka u horeeya iska xaalad dhallinyaro kaftan afarley afareylo yar waxbuu kaa iskaga soo gelagelayaa marka wax badan ma xasuusto gabayadii horeeto oo dhallinyarada nabada aan tiriyey laakiin xabadxabad iyo iska jidhaa laakiin gabayad uu si fiican aan u tiriyo waxay ugu horeeyey gabayadii calimasaarkii beeldaajaha oo kaleeto caluula oo isimada oo dhan isugu yimaadeen yah aduu gabay gole aan iska sheego oo kale marka laakiin waxay iska kasii horeeyey oo kaleeto waxay iska ahaayeen xaalado kaftan iyo xaalado dhallinyaro iyo wax noocaasa yah meelo badan baa lagaaga yeeraa oo xaflado ama calimasaaro oo kale waxyaabaha sidii ti qardho oo kale bal goobaha markaad tagto maxaa waxyaabaha ka jeediso maxaa ka mid ah wallaahi xafladaha dhaqanka oo kale dee waxaa laga jeedinayaa waxay yihiin waxaa marka u horeeya qaabka abaabulka loo galay sida loo soo agaasimay miisaaniyadda dadka kasoo qayb galay meelaha isaga kala yimaadeen waxyaalaha meesha ka muuqda iyo dhaqanka markaas meesha lagu caleemasaaraya intuu soo jiray suu ahaan jiray wax hadda laga rabo waxyaalaha noocaasa baad rabaa inaad tobiga aadan ka bixin oo aadan arrimo siyaasadeed iyo ujeedooyin kale ti wax aadan ka hadleen gabagabada barnaamijka ayaan isla soo gaarnay waxaa jira dad badan oo hal abuur leh oo hal abuuradooda aan soo bandhigin oo u badan dhallinyaro marka sidee qofka hal abuurka leh uu dadka uga faa'iideyn kara in wax u sheego waa muhiim muhiim waa arrimaha daaya aynu ka hadalnay waa su-aal raacsan oo kaleeto weye markii ay dadku helaan abwanintu dhiirigelin helaan waa u faa'iideyn karaan waa jirtaa oo bini-aadanku isku mid maaha oo qofbaa buuxa oo wax badan garanaya laakiin xoogaa meelaha qaybtooda ay ku adag tahay inuu sheego culummada ka mid ah raggaasoo kaleeto cudo buuxda baa jira laakiin aan laba nin saddex nin iyo afar nin iyo si fiican wax ugu sheegi kara laakiin meelaha badbadan aan jeclayn abwaanin baa jirta aan saa meelaha badan u jeclayn laakiin waa wax la bari karo qofka oo haddii uu helo tartan iyo wax socota iyo lagu soo taag la yidhaahdo oo maalin hadduu xoogaasi uga adkaadaan in maalinta labaad waa sheegi karaan laakiin wixii waa in la helo wax u balaaban oo gaarsiisan oo loo diray oo laga rabo oo mashruuc ah oo mashruuca kasoo hadla abwaaninta gobolkiina noocaasa wasaaradaha ay khusayso oo kaletoba arrimahaas dadka ku dhiiringelin kara kuna kalifi kara ummadda in ay uga faa'iideeyaan abwaaninta dacdada yar iyo kuwa waaweynba marka laakiin haddiiba aan laba ogeynba oo adugu dee adugu isdir uun ay tahay dee qofku waaba iskaba ilaawayaaba oo wixii inuuba iskaba suulaa baa dhacda marka rag badan oo hadeer aanu ku naqin hal abuur oo saacadda wuxuu ku leey war bahalkii maba haynoba warka waa dhiirigelin la-aantii waa keenaysa inuu ka xaajiso marka anugu qudhayda hadeer wax kaleba iskuma hawlo laakiin marmar dhifa arrimaha guud iyo midnimada iyo xaaladaha soomaaliya waa jeclahay inaan ka hadlaha
ma jeceshahay marka inaad dhallinyaro kale soo saartid maadaama la yidhaahdo jiilba jiilba wax ka dhexlaa inaad tababartid dhallinyaro sidaadoo kale ay yimaadaan masraxyada looga yeedho hal abuurkooda ay ka jeediyaan ma jiraan dhallinyaro aad tababarto waa fududaan lahayd oo waa la heli lahaa oo waanu la dhisi lahayn oo waan la xoojin lahayn dhallinyaro aan dareemayno oo aan naqaan oo u firfircoon oo keeni lahaa laakiin annagiibaaba waxaana xataaba noo yeera iyo waxna tixgeliyaba aan ahayn may fahamtay marka waxaaba mid kaleetoo yarba geynaaba annagii baan bahaynba marka hadday mid federaal tahay iyo hadday mid soo maamul goboleed tahayba aad bay abooninta xoogaa arrimahaas waxaa ka wada guuxaya meel kasta ay joogaan inaanay ku haysan dhanka maamulada mid guud iyo mid gaar baa tixgelinba marka marka dhallinyaradii waaba la heli lahaa abwaaninta waa laysu diri lahaa laakiin walaale ma leh xiraansho iyo meel ay isugu yimaadaan iyo meel ay dhirigelin ka qaataan inaad meeraha goobaha kale isugu timaadaan ha adugu mashruuc adugu dee kaftan waa jiraa dhallinyaro oo siyaalo kaleeto iyo waxyaalo kaleeto maxali ah oo aan dee waa jiraan in dhallinyaro isugu dhacaa laakiin anigu maba galoba arrimaha hoose iyo faamilada iyo qabaa'ilada iyo kaftanada iska hooseeyo waxaa ma gala lakiin dhallinyaradu alaaba dee waa waxyaalaha ay kusoo baxaanba oo marka hore kasoo bilaabaan maxaa uga tegaysaa barnaamijka hibada leh abuurka oo aad eh, kusoo gabagabeenna oo ka mid ah eh, hal abuurkaaga oo aad doonaysa inaad halkan ka tirisid haanana tiri ha een, marka ee, waxaan yidhi qaaflaydu waa iyadanba waa iga qalluucnaydo oo qoqobnaan ma taageero iyo qaabka loo raray oo qoomiyad walaal ah iyo haddaan qaran hor joogaaye gabayna waa nin qaabeeye iyo ninuu qasbayayo qaafiyad madiidiyo ujeed loo qadaanado hee qaacidada guud iyo shirkan qodobka saaraayay quwadda madaxda soo qaabishiyo gole la qaabeeyey qaafada lasoo qarax tiriyo dooda qubanaysa dani baa qadimay talo quroo laysku qaabilay ee islaan ciise qowlkuu yidhi baa qaaradaa tegay oo qaandhigasho madaleed wakiil loo qiraatahayee ilaahay qubkuu yil runtaad uga qisootaye qodobkaad rabteen iyo runtoo qalan miyaan sheegay qadarta iyo wixii dhaca ummadii waa ku qanacday oo qadafkii iyo qatligii iyo dhac baa laysku qoonsaday oo waxaanuu qaabilaynbaa sharcigii lagu qasbayaaye ninkii qooq ku jaba weligii waa qoomamayn jiray oo nin khasaara soo gaadhay baa qayladhaan badan ee qabanqaaba nabadeed hadda loo qarqarayaaye haddiise laysqadariyo tashiga la isku qiimayo qawaaniinta dawliga haddayn qalad ka dhowrayno quwad meel isugu keena yaan qoys la maamulino qoondada qabka nagaga jabay qarandhaceedii oo ummaduna wixii lagu qalday qiil ka dhigatayoo intii laanka baas lagu qufulay qowl ma celiyaanee qaabka iyo qorshaa lagu socdaa waygu qabaluusho in midnimo la wada qaato waa quudarayn jirayee maxaa lagu qancayaa waxbaa laysu qariyaay intaadse kala qubnaydeen ma jiro reer qabowsaday oo qahar iyo waxaa lagu jiraa qoonsi nololeed oo quduro iyo yaab iyo dadku quustay baad arage qullaadda iyo siyaasigu dalka laysku qaa'imay oo qabkuna waa qumanahaygii baa qoorta ii suran oo qaangaar in loo yahay afkaa laga qirayaa ee aqalada sharciga laba qol baa noo qusuusiya oo qabyana kama dhammaato dastuur qeexan laga waayo qardajeexid mooye wacyiga uma qarooraan oo qoor iyo qardabo uunku waysqabanayaaninoo qararbaan durkine ina rag waa quus yaraan jireed ee qarnibaa inoo dhow intaad qalinka hayseen ee qalcado badan sidii loo qunsadaybaa qawaacid ah oo mashaariic qabyaabaa jiraan qarasho oo layn oo qandaraasyo quudeed rag dhagu qaatay baa jirahee qaran jabay qandhiyo wuxuu dhalaa heen qabyaaladah oo qoon aan dhammaan iyo qulub qarad la weeyaan ee cafis qira qiyaamaha qabriga qoomamaa jire intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa dhegaystayaashana dhegaysanaya barnaamijkii hibada ee hal abuurka waxaana barnaamijka idinla socodsiinaya anigoo ah yuusuf maxamuud yuusuf waxaana ka dhagaysanayseen idaacadda v o e wuxuuna idinkaga imaanaya magaalada boosaaso intaan barnaamijkan la mida ku kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo
yuusuf maxamuud yuusuf aad ayuu u mahadsan yahay oo uu- wuxuu noo soo diyaariyey barnaamijkii hibada iyo hal abuurka halkaad kala socoteena dhegeystayaal waa v o a haatanna waa wararkii ciyaaraha innaga oo ku bilaabi doona eh, horyaalka premier leaga ingiriiska oo ciyaaro xiisa lihi ay shalay dhaceen iyo xalayba kooxdii manchester city ahayd ee horyaalka difaacanaysay ayaana laga badiyey cabdulqaadir maxamed mursal ayaa ila fadhiya cabdulqaadir manchester city een, maadaama ay tahay koox quwad leh oo xoog leh oo horyaalkiina difaacanaysay een, koox yaraa shala ka badisay xaggee laga qabsaday Eh, waa mahadsan tahay eh, nuur Eh, kooxda manchester city sidaad og tahay eh, eh, tababare bebe guardiola dib u habeen weyn ayuu ku sameeyey intuu yimid waana kooxda horyaalka haysata kubad aad u wanaagsanna way soo bandhigaan laakiin kooxda norwich oo ka mid ah kooxaha hoose ingiriiska waxa ay samaysay qaab ciyaareed cajiib ah oo waxay la la yimaadeen tatico ama qido ka duwan ama ay ku celiyaan eh, manchester city difaaca ayay u galeen tobankoodaba aan iraahde sagaal ka mid ah hal ciyaaryahan ayay hore usoo dirsadeen manchester city aad ayay kubadda u haysay ee, laakiin weerarkeeda markaa fiirisid kubad haysashada ayaa ka badnaa norwigna waa koox aad ugu dhib een, runtii baahi ugu qabtay inay gool hesho weerar kastoo ay qaadaan ee, u- go- waxay rabeen inay gool ku dhaliyaan waxyaabaha manchester city shalay ku dhacay waxaa ka mid ah ama xalay ee, difaacooda ayaa qalad sameeyey nicolas otomandi iyo stonis ayaa qalad ay sameeyeen lagu ciqaabay saddex gool in ga- laga laga dhaliyana adoo horyaalka difaacanaya wax sahlan maaha laakiin liverpool ayay faa'iido u ahayd oo ho- dhibcihii ay ka sarraysay manchester city ka badan kasii kormartay waa tahay een, kooxda liverpool ayaa se guul muhiim ah keentay een, maxamed saalax iyo maane ayaana goolasha u kala dhaliyey Een, eh, marka eh, liverpool iyada ayaa hadda horyaalka keli ku noqotay oo welibana ka sarreysa kooxda manchester city Eh, haddii aan taas intaas ku dhaafno Een, ka waran chelsea ciyaaryahankii dhallinyarada ahaa taymi abraham ayaa saddex gool dhaliyey goolna waa u iska dhaliyey ee abraham cunsuriyad weyn ayaa kasoo gaaraysa taageerayaasha sidii uu u khasaariyey rigooradii oo bilowgii eh, xil ciyaareedka marka sidaas daraaddeed ee, wuxuu tusay ee, qaab ciyaareedkiisa iyo weliba hibada uu leeyahay Ee, marka waxay jawaab u ahayd ayaa laleeyahay falkii lagula kacay ee cunsuriyadda abraham waa aad ayuu u da'yar yahay waa ciyaartoydii sida weyn uga dhex muuqatay horyaalka serbida ee ingiriiska marka tababare frank lambard ayaana taageero xoogan u muujinaya xitaa hooyadiis saameyn ayay ku yeelatay aflagaadada loo geysta oo weylo oysay waa tahay ciyaarihii kale ee dhacay tottenham waxay afar iyo eber dirtay crystal palace Een, manchester united hal iyo eber ayay kaga badisay kooxda leicester city Ee, dhinaca spain real madrid ayaa guul ka keentay shalay galab ciyaar ay la ciyaarta kooxda levente saddex iyo laba ayay dirtay waxaana laba ka mid a goolasha u dhaliyay karim benzema barcelona ayaa shan iyo laba ku dharbaaxday kooxda valencia waxaana mar kale kasoo dhex muuqda wiilka lix iyo toban sano jirka ah ee u dhashay dalka guinea bissaw ansu fati fati waxa uu noqday laacibkii ugu da-da yaraa abid ee barcelona horyaalka spain ee la liga gool u dhaliyo waana laacibkii ugu da-da yaraa ee tan iyo kun iyo sagaal boqol kob iyo afartankii ay soo safto kooxda barcelona dhegeystayaal wararka ciyaaraha waa naga inta
doorsanaya shiiba ka doorsaday haweenku jacaylkooda dhuniyo dhaqashada ka doortay doorsanaya shiiba ka doorsaday haweenku jacaylkooda dhuniyo dhaqashada ka doortay uma dhiganin caashaqa inaan soo dhaweeyey uma dhiganin caashaqa inaan soo dhaweeyey xayaabi hadhibaadsada adiga igu dhaariyey ee xayaabi hadhibaadsada adiga igu dhaariyey dabankaaga xadalayey adeehiyo labin jalayey sunayaasharinayadayey isahaa u dhaadhacayey sidaadhaydacana ilkahaaga dholka sidaadhaydacana ilkahaaga dholka timaqaaga dhiiri difashada dabaylu hadba dhina u rogaya dhameelka hawdiyo haddaa tahay unguri dhugo hawdiyo dhameelka hawdiyo haddaa tahay unguri dhugo adhundaangumarila dhundaangumarila dhundaangumarila gumarila dhuntaan gumarila ameerka hawdiyo haddaa tahay unguri dhubo hawdi ameerka hawdiyo haddaa tahay unguri dhubo codkaasi baxsan ee fanaanka xasan aadan samatar iyo heestii dhuuntan ku marin lahaa ayaa u dambeysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tani idaacadeena galabta iyo caawa waxaannu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
abardabaka jiira dhulkoo dhamac ku yoorura dhibicdii u hoortay oobada ka maydha abardabaka jiira dhulkoo dhamac ku yoorura u hoortay oobada ka maydha quruxdiisa geel dhalay iyo dhaqanka xoolaha dharaan sidaad tay dhugashaad ku loontay dharaan sidaad tay dhugashaad ku loontay